xisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay inay maxkamad la tiigsanayaan dowladda soomaaliya kadib markii bishii hore ee sebteembar labayolabaatankeedii laga hor istaagay hogaamiyahooda inuu u safro magaalada kismaayo warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste xisbiga ayaa sheegay iyadoo laga duulayo dhowrista sharciga dalka iyo xuquuqda uu muwaadinku leeyahay ay go'aansadeen inay maxkamadda sare u gudbiyaan dacwad ka dhan ah golaha fulinta oo ay ku eedeeyeen inay ka dambeysay is-hortaaggii dhowaan lagu sameeyey madaxweynihii hore soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayay oo kusii jeeday magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland si ay uga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed madoobe sida uu tilmaamayo senator eliyaas cali xasan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana ah xogeyaha xisbiga himilo qaran oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho sidaad la socotaan labaiy labaatankii bishii sebtembar labada kun iyo sagaaliyo tobanka wafdi ka tirsan xisbiga himilo qaran oo uu hogaaminayey madaxweynihii hore shariif sheekh axmed xildhibaano uu ka mid yahay guddoomiyaha xisbiga xildhibaan saleebaan maxamuud xaashi iyo xubno kaleed oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ayaa is-hor istaag aan sharciga waafaqsaneyn lagu sameeyey diyaarad ay u raaci lahaayeen magaalada kismaayo haddaba iyadoo laga duulayo ilaalinta karaamada uu leeyahay muwaadinka soomaaliyeed dhowrista saraynta sharciga dalkeena u yaalla xurmada ay mudan yihiin madaxdii dalkan xilliyo adag soo hogaamisay waxa uu xisbiga himilo qaran go-aansaday in uu sharciga la tiigsado laanta fulinta oo bixisay amarkii is-hor istaaga ahaa lagu sameeyey wafdigii uu hogaaminayay madaxweyne shariif sheekh axmed oo safar shaqa ah ugu socdeen caasimadda kumeel gaarka ah ee gobolka maamul goboleedka jubbaland kismaayo arrintaas oo aan u aragno kutumasho shuruucda dalkeena u yaalla gaar ahaan qodobada hoos ku xusan qodobka tobanaad oo ka hadlaya karaamada aadanaha qodobka koow iyo labaatanaad oo ka hadlaya xurriyadda isu socodka iyo degitaanka qodobka soddon iyo saddexaad oo ka hadlaya go-aanada maamulka qodobka toddobaatanaad oo ka hadlaya xasaanadda xildhibaanada gebogebo xisbiga himilo qaran wuxuu ka rajaynayaa maxkamadda sharafta leh in aan helno cadaalad sharciga dalka qofna kama sareeyo mas-uuliyiin ka tirsan golaha xukuumadda oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday dhinacooda inay ka jawaabaan dacwadda xisbiga himilo qaran uu ka gudbiyey dhanka kale maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta la horgeeyey wasiirkii amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan kaasooy dowladda soomaaliya garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ka qabatay kow iyo soddonkii ogos ee sanadkan xilli uu ku sii jeeday magaalada addis ababa ee dalka etoobiya laamaha amniga xukuumadda federaalka ayaa sheegay in eedaha loo haysto wasiirka amniga jubbaland ay soo dhammaystirayso laanta dembi baaristae c i d sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee soona maamulka jubbaland ayaa horay u soo saaray war-saxaafadeed ay ku cambaaraynayaan xariga cabdirashiid janan iyadoo sidoo kalena ay jireen banaanbaxyo looga soo horjeeday xarigiisa oo ka dhacay deegaano ka tirsan jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho